bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle dhugunsudiyaal ha ka dhowaada warka hamiignimo ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaanuun siin kahayn isiingna kudhugun suu doontan iyo walibaayo shalayiine madaxweyne cabdicasiis xasan maxmed lafta gareen oo kulan la qaaday xubno ku tirsan beela caalamka degmada xudure ee gobolka bukool oo la kadaahfuray wejiga lamaad ee dilaalka cudurka covid nteen ardada jaamacadda balasma oo geekan fadhaatay imtixaanka sanadlaha ee jaamacadda maamulka gobolka banaadir oo hasaari amar ku socdo guddoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir ra-iisul wasaare rooble oo lakulumi wakiilada qaramada midoobey ee wakiilka qaramada midoobey ee james swan iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidoo xukun karidii ganacsato sokaleeda weliba isin warkaana ka dhugun soo doontaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadalay shaqaalaysiinta caruurta akhbaaraadka binaankana qodobka warkaanuuna siin kahayna isiingna ka dhugun soo doontaan iyo weliba uusan nagada doonay xajko oo sinadkun lagu mamnuuci dadkanka nool ayna gudaha dalka sacuudiga waayahay mar kale hamiin fayle dhugunsadyaal waa hamiignimo sabtee taarikhdan iyo ka-iidanta tumi lamada bili lixaad lamada kun labaatiyo kowta intaas waliba ay ohaayana qodobada warkaana hamiignimo isiinka dhugun soo doontaan inis diyaariya yoogay oo faahfaahsan hamiin fayle dhugunsadyaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo kusugan magaalada muqdisho weliba geeka gulung gaare la qaaday xubno ku tirsan beela caalamka sida ee saaxiibada soomaaliya sida faahfaahinta warkun usniin kafiiriya maxamed jiciilow
dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareeng yamayba magaalada muqdisho sukulan kala qaadaday saaxiibada beelaha caalamka ee soomaaliya oo uus horkacayay wakiilka hogayaha guud ee qaramada midoobey jemes iswana kulanka yamay baarlan ku hadalay arrimaha doorashooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee ku socota deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareeng yamayba uusang mahadnagay wakiilada beela caalamka kaalantiyoka ciidan dowladnimada soomaaliya iyo taageerada yosiayaanga kulankiyaa inta badan diiradda yamaba laga saaraya arrimo badan oo iyo ku midayeen doorashooyinka dalka iyo mashaariicda shaladuwan ee ku socota koonfur galbeed yamayba markii uu sahardhamaaday warbaahintan faahfaahiyey walyaabogilan ku hadlayay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed maxamed cali ibraahim bandhawow bismillahi raxmaanraxiim maanta way taarikhdu ay ku beegan tahay labaiyi tobanka juun sannadda labada kun koo iyo labaatan wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen uu kulan kula qaatay magaalada muqdisho saaxiibada beesha caalamka ugu horkacayo ee wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james iswam waxaa kulanka sidoo kale qayb ka ahaa e u e u igad ugu horeyn waxaa kulanka looga hadlay guud ahaan xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinkii aada ogtihiin toddobiyi tobanka meey heshiiskii ka dhacay magaalada muqdisho saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu horeyn waxay ugu mahadceliyey madaxweyne cabdicasiis kaalintii uu ku lahaa in heshiiskan toddobiyi labaatankii meey uu lagu saxiixo magaalada muqdisho mar walban uu u taagnaa in dhinacyada kala duwan uu mar walba uu isu keeno sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay dhaqangelintii iyo hirgelinta heshiiskii toddobiyi labaatankii meey oo meel wanaagsan maraysa ugu dambe wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen ugu mahadceliyey saaxiibada beesha caalamka sida mar walba ay u garab taagan yihiin guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ay mar walbana ula garab taagan yihiin mashaariicda iyo arrimaha bulshada dhammaan hamaasantii wakiilka hogayaha guud ee qaramada midoobey james iswane ayaa ku hor kulanka yamaba ku hor kulan lunku hadlaayay doorashada soomaaliya usla qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble
eedeyadan mahadsanyi maxamed jicilow dhinii kaleed waliba geeka degmada xudur ee gobolka bakool la kadaafuray wejiga lamaad ee tilaalka cudurka covid nteen sida faahfaahinta warkun usniin kafirio cabdulaahi salaad aadam xidig wejigii lamaad ee talaalka cudurka koronafirus yo geeg waliba markale laku bilaabay magaalada xudur ee gobolka bakool welibana talaalka markii lamaad ee gobolka bakool si tooseen ka daafurtay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaadashada talaalka wejishay lamaad yo weliba geeg ka qaaday mas-uuliyiinta maamulka degmada xudur ousan ku horeeyey guddoomiyaha degmada maxamed macalin iyo ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka bakool eena kusimaha guddoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xudur maxamed maclin ogeeka markila maadkaaday talaalka cudurka koronafirus iyo bulshadanka baaqi iniyo qaadan talaalka si oon ku badbaadiyan naftiyo cudurka halista ee koronafirus facebookgeenin bilaawdi alxamdulilah horeyna waxaan talaalatina talaalkala mala qaadani wayanka baaqana dadweynaha reer hudur dadkiis irbadi hor qaadada inay haku qiib gala irbadila maad qaadada facebook inuusa qaadada yaanka baaqana maadaama walaa cudur oo ani qofkulu ku dabargoyle fadabarte irbadi hore bilaawahayti tilamaado macnaada caafimaadka lakhaqiijiyo faditan hatee socotuu halakahaadaroy dadka horeyna isduri intaasaan ka baaqan iyadan mahadsantiin dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka bakool mustaf maxamed axmed oo uu siina kumad haay mas-uuliyiintii gee ka qaadatay wejiga lamaad ee talaalka cudurka koroonaha ee qaadashada talaalka kureed warbaahinta la hadli maybaa gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur guddaha furnay talaalkii covid nkii fase o ee wejigii lamaad sisi ogdinba talaalka maylanka talagalay ini la qaado lama jeer kii hore maybahay abriil ditiya iyo howdarsa oo kalen guddaha furnay geekaatan alxamdulilah mayba ilaahay waqtignin kasamay oo ilaahaynin fududahay geeka ini geeka bilotumii lame haatan inti fase togii ku furn cabdulaahi xidig raadiyo baydhaba magaalada baydhabo
iidiida maasni cabdulaahi xidig dhinihii kaleed gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish yaa weliba uusa shir gudoomiyey kulan nageekalan ka hadlaya in diyaar garowowka xuska maalmaha xorriyadda ee labaatii lita juun iyo kowda luulyo ee lamuqii labaatii kowda kulankan iyo weliba laka gorfeeyey ama laka falanqeeyay sugidda amniga caasimadda iyo bilicda magaalada iyo oona laha ka saaraya awaamiir ka socota maamulada degmooyinka iyo shacabdhiyo si shacabdhiyo ndersiyang inay maalmaha xorriyadda swinglandka diyaar garooba maamulka gobolka banaadir iyo us amaray inay guryaha saaran laamiyada la rinjeeyay waana lena la nooriyaaya iyo ona laka surow calamada qaranka si cid kasta iyo nadiif agnaga tahortiye gaar ahaan goobaha danta guud iyo gaar ahaan rogdo goobaha danta guud aranton oo qeybka ah weynayowka maalmaha xorriyadda soomaaliyeed ee labaatii dhita juun iyo kowda luulyo kulankun oo ku dhiix xarunta dowladda hoose xamarya welibaa ku qeyb galay saraakiil ilaamaha ammaanka qeybo iyo shal duwan gudoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir iyo ku-xigeenka maamulka gobolka dhinihii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weliba uus magacaabay guddi habaarow cabashada waalidiintii soomaaliyeed oo sheegay iniyo war iyo wacaal ininhayna owlaaditiyo ee tababarka lanka qaada dalka eriteria sida faahfaahinta warkumusninkafirio cabdirashiid anteena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin soomaaliyeed oo sheegay inaysan war iyo wacal aysan ka helin caruurtoodii oo ay sheegeen in tababaro loogu qaaday dalka eriteria guddigan oo ka kooban shan xubnood ayaa waxay shaqadooda ay noqonaysaa inay baaritaana dhabaha ay ku sameeyaan cabashada ay qabaan waalidiintan soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka loogu qaaday dalka eriteria kuwaasi oo sheegay inay soo gaartay in caruurtooda laga dagaalgeliyey gudaha dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigraay shantan xubnood ee guddiga ayaa waxay ka kooban yihiin laba wasiir hal safiir taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afhayeenka xukuumadda waxaana magacyadooda ay kala yihiin kow xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiye labo mukhtaar xuseen afrax wasiirka arrimaha gudaha xubin saddex danjire cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir safiirka soomaaliya ee etoobiya xubin afar jenaraal odobaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isna xubin magacaabista guddigan uu maanta magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaciyeen banaanbaxyo ay dhigayeen waalidiin soomaaliyeed kuwaasi oo ay ku dalbanayeen in caruurtooda tababarka loogu qaaday dalka eriteria gudaha dalka dib loogu soo celiyo iyadoo markaasina ay beenisay in dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya
dhininkale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weliba geeka kulan la qaaday wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan kulankun ayaa weliba ahaayay kuwoosiwiin diiradda lankasaari howlaha doorashooyinka ee dareera ee ra-iisul wasaaraha uu soo gaamiyahay dhammaystirka guddiyada doorashooyinka iyo iyoona ra-iisul wasaaraha uusan sheegaynin indhiyo kugu hontay ini waqtiga uusa reedin indhin ama reedandhiyon kukoyne balse uusa kahirinyi ama kuxeerinyin amaro duruufo ambaahan ini dhammaantiyo iyo gacan lakujeysada dardaargelintiyo kulanka uusa ra-iisul wasaaraha la qaadaday wakiilka qaramada midoobay iyo weliba goobjoog ku hayay guddiga farsamada doorashooyinka ee dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha haana soo ku shaqeeyay doonaan arrimaha farsame ee mudnaantan leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya sii habsamile enkofulle sii sii habsamile iyo enkofulle howlaha doorashooyinka uusan hal saarinyi sidoo kaleed ra-iisul wasaare roble iyo james swanya weliba iyo kuwaad hadleen sidii isku kaalada lahaayay ka horsababka ama sidii isku kaalada lahaayay taageerida dadka kawalyeeloway daadadkii deegaanada hirshabeelle uusa ra-iisul wasaaraha usa carabka ka adkaayay iniya muhiimata ini si dhaqsi ee kaalmo lanladeera dadka tuulooyinka iyo kubarakixin daadad ama kubarakicin ero daadadka webiyada shabeelle ee webiga shabeelle qodobada kaleed oo si wingland ku hadalaya waliba kumid hayay amniga cadaalada iyo owlaada ee cudurka coronavirus iyo sidii lan dardar geli lahaayay tilaalka covid nineteen dhinii kaleed munaasabad laku xusaayay maalinta caalamiga ee ku hortaga shaqaaleysiinta owlaadaha tumi lamaada junya waliba way ku dhiiday magaalada muqdisho munaasabadaasi waliba ku hadalay wasiirka gaashaandhigga dalka usoona sheegay iniyo mamnuucati ini la shaqaaleysiiyey owlaada sida faahfaahinta warkun usningafiria xasan jookar
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaajiyaamay buu isu ku qeyb galay munaasabad laku husaay maalinta caalamiga ee ku hortagowka shaqaalaysyowka iyaalka tumay lamada juun munaasabadun yaxaqaban qaabadii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya maybana ku sugnayay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya xaniifa maxamed ibraahim wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiwahaab ugaas huseen ugaas khaliif iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo xubno kale oo ku socday laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ku hadalaya maybase qoto dheerle usun ku hadalay muhiimadii yeelato ku horseedowka shaqaalaysiiyowka iyaalka uuse oona tilmaamay ini sharciyada caalamiga iyo weliba xeerka dalka uuse mamnuc ah in iyaalka la shaqaalaysiiye
caruurta waxay yihiin iyo shuruucda dalka waxay ka qabto dabcan dabcan caruurta xuquuq fara badan bay leeyihiin xuquuqdoodana waxaa lagu xusay shuruucda caalamiga ah iyo shuruucda maxalliga ah oo ugu weyn yahay dastuurka kumeel gaarka qodobka labaatan iyo sagaalaad waxaa lagu taxay waxyaabaha xuquuqda caruurta ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay leeyihiin inay helaan cunugga markuu dhasho waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysaba magac oo fiican shareecada islaamkana ay qabto in la siiyo magacaa waxaa soo xiiga in la siiyo ee nationality dhalasho wuxuu u baahan yahay in laga ilaaliyo wax kastoo tacaddi ah iyo daryeer la'aan iyo dhibaato shakhsi in loo geeyo waa mamnuuc waxaa sheegayaa qodobka labaatan iyo saqaalaad oo dastuur cunug kasto laguma qasbi karo inuu shaqo asagoo gaarin ee la shaqaalayo wuxuu xaq u leeyahay tacliim buu xaq u leeyahay in iskuolka la geeyo oo noloshiis intii oo uu yeer yahay oo iskuulkaas wax ka barto waxbarasho wuxuu xaq u leeyahay caafimaad yuu xaq u leeyahay noolashiisa si sharci oo nidaamsan dhibaato ku jirin inuu ma aragtay u soo baarbaaraa loo baahan yahay qodobkaasaa sheegaya
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya yamayba dadaal xoogin iyo geliday hirgelinta habraaca ka eedan ku horseedowka askaraynta iyaalka mayban wasaaradda iyo samaytay qaar ku mid ee gobolada dalka ololo la kowcayo geeriyaw bulshada siliin ku qeyb qaadada ku horseedowka askaraynta iyaalka siliin ilaaliyo xuquuqda iyaalka soomaaliyeed
iideeda mahadsanyi xasan jookar dhinii kaleed ardayda jaamacadda balasma ayaa welibaa geegan fadheedana dhinii kaleed weliba ardayda jaamacadda balasma ayaa geegan fadheedana imtixaanka sanadlaha ee jaamacadda sadaf faahfaahinta warkuun sineenka fiiriyow maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow maamulaha jaamacadda balaasma ee magaalada baydhabo ayaa maanta u daafuray ardayda final examka ee jaamacaddas balaasma lix boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gebdho oo wax ka baranayay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka maamulaha jaamacadda balaasma ee xarunteeda magaalada baydhabo master xuseen cali nuur ayaa u hambeliyeyey ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka waxuuna alle uga baryey inuu u fududeeyo imtixaanka
بسم الله الرحمن الرحيم ما بني بالله وذي جيك فاينل اكزام كي 21 21 ardada jaamacadda balaasmo guud ahaan may baan ku xambaliyay dadaalkii oo muujiyeen dadaalkii dheeraa halgankii dheeraa iyo waxaa ka jiraan yaan ka xambaliyayaan guud ahaan ardada imtixaanka geekan fadhaatay mayba lana hambaliyo hambaliyo hambaliyo lana dhinaca kale maamulaha jaamacadda oo hadalkiisa sii wataa waxa uu baaq u diray ardayda foonfoorada oo sana dugsiyeedkan kasoo baxay dugsiga sare isagoona ugu bishaareeyey in sanadkan ay qaadan doonaan scholarship mayba hadhowaayane ardada dugsiga sare ha ku qalin jibiyey sanad waxbarasheedkan inay jaamacadda fursado badan hayta fursadadaas oo ah jaamacadda bs scholarships iyona waqtisho marro bilaawada doona dhammaantiyo ardada mayba lana ku qaybgal fayla insha allah mayba siin hayta jaamacadda scholarship oo fursado badan yaa siin abuurtay insha allah ku faa'iidaysada qaar ka mid ah ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka jaamacadda balaasma ayaa ka hadlay dareenkooda بسم الله الرحمن الرحيم معاي ولا رجع عيسى عبد محمد قد جامعة بلاسما قيبتي عيسى بيدون كامباس كاران فكرتيغا فورميشن جامعتي رجيغي ولي بلاوي تعاكي في فانكاي تمامك سندوسيات كلامكم لاتن كلاتيكو runtiiyadan faraxsan waliba maanagay dhammaan macalimiinta oo runtii haddii aan imtixaankan sasoo kama maamulka jaamacadiyanka maanagay runtii dadaal geliyeen si uun walba lahayn runtii jaamacadda balaasma qeybtiya muqdisho baartinka dhigan sheenen magaalada baydhabo unoo idoo rogna walbardahaydiyada maanagay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda balaasma
codkaasna weliba dambeeyey warbixintii maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow eeda umahadsaniye maxkamadda ciidamada qalabka sidya weliba geeg oo sabtay iyo xukun kariday ganacsado ka eedeysanaayay inay gudaha dalka soomaaliya iyo hageliyeen kiimikooyin iyo agabyo lang adeegsado waxyaabaha qaraxow eedeysanayaalkan oo diiray todoba xubnood oo lama ku mid ay ohaayeen maqanaya weliba maalamo ka hor iyo la sheenay maxkamadda ciidamada aana soo la sheegay inay dalkiiu hageliyayeen kiimikooyin ka qaraxayaan sida salfuric acidga iyo oonan sii gudbiyo oonan sii gudbi jareen ururka al-shabaaba xeer ilaalintii weliba ayaa ka eedeysay in dekada magaalada muqdisho ka diji jareen maadooyinka shalduwan oo laga sameeyo qaraxyada jaakadaha qaraxyada kombyutaro iyo agabyo ciidan maamulka gobolka banaadir oo hasaari amar dhini kaleed maxkamadda ciidamadii weliba eedeysan eesidoo kaleed ero sidoo kaleed xafiiska xeer ilaalinta yaa maxkamad ero xafiiska xeer ilaalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sidya weliba codsatay in eedeysanayaalka la karido xukuno adag maadaama dalkiiyo hageliyaayeen waxyaabaha haliskee khatarnaka ee nafta iyo deegaanka soomaaliyeed maxkamadda ciidamadi weliba eedeysan maxamed cismaan maxamed yakrida iyo xukun xabsadaayin ee miile eedeysanayaalka kale eedeysanayaalka shale cabdisalaam cali faarax daahir cusmaan maxamed khadar cabdi khadar cabdisalaam maxamed maxamed maxamed cabdi sheekh cumar iyo saciid xuseen maxamed laku xukumay minsiyeysan oo xabsee maxkamadda ciidamadii waliba dhiiday cabdisalaam cismaan maxamed oo lakuwaayi dembe sida warbaahinta usan shaaci gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sareexa xasan cali nuur shuute dhugunsadayaal waliba aysin dhugunsahay tana warkaha mignimo idaacadda raadiyo baydhaba hatana akhbaaraadka banaanka sacuudi carabiya waliba ayaa ka dhawaaqday in geeka sanadkan gudaaj ay waajibaadka xajka uusa ka koobnaado doona dadka dadku badanaa in lixdan kun oo qof u dhammaantay oo ku kooyeen boqortooyada gudaaji sababo la xiriira cudurka faafo ee coronavirus bayaanyahan saartii wakaalada wararka ee maamulaasa dowladda sacuudiga iyo weliba ku-xigitay wasaaradda xajka iyo cumrada ee boqortooyada ayaa ka sheegtay in xajka sanadkan uusu bilaabada doono bartamaha bilo julaay oo kubeen oo uusu ku koobnaado doono da-do tumiisiyeed jeer ilaa iyo lixdan shan jeer bayaankan waa kubay wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga iyo weliba laka sheegay ini sababta lakaxadeeyay keliya iniyata sababta lakaxday keliya lixdan kun oo muwaadiniin oo sacuudi ah ee dadka haysada iqaamada dalkaasi t eta halista cudurka safmarka ee covid nineteen oo uusu weli eena faro kululka haya adduunka xajka ayaa sanadkun lakuwada inuusu ka dhihi barta inuusu dhihi bartamaha bilo julaay ee haniifood hayta dhugunsadayaal warkii hamignimo ayaan tiniinka dhan warka walibaas in la socodsiyaayay anoo maxamed cabdiraxmaan cali maxamed yar ee dhiniga farsamada saaxiibkay boorow yahay warkun war lamid eentuna ridanku kulamaana sidaas iyo ammaano allah haddii warkaana dhaafan waliba reedinku dhugunsada korana baraha bulshada unakalena ee radio baydhawa dot net iyo radio baydhawa f m ee baraha facebook iyo website-ka mahadsanidii